أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة محمد بن سليمان المكي الشافعي رحمه الله تعالى كتاب الحج والعمرة هذا مثكني كتاب الحج والعمرة xajkii iyo cumradii kitaabkoodii wey sheekhu raximah اllahu tacaala bacdamaa uu soo dhameeyey axkaamtii salaadii iyo zakadii iyo soomkii wuxuu doonay sheekhu halkan inuu uga hadlo axkaamta xajka iyo cumrada xajka iyo cumradu waxay ka mid yihiin cibaadaadka qadiimiga ah xataa ambiyadii ka horreysay nebigeenna salى اllahu calayhi wasalam min nebiyllaahi aadam laga bilaabo ilaa nabigeenna moxameda sala allahu calayhi wasalam dhammaantood way wada xajihi jireen waa ka ilaahay qur-aanka ku yidhi waadin fi nnaasi bilxaji ya'tuuka rijaala wa calaa kulli daamirin ya'tiina min kulli fajin camiiq nebiyullaahi ibraahim ayaa ilaahay la hadlay subxaanahu wa tacaala ilaahay wuxuu ku yidhi dadka ogeysii nebiyullaahi ibraahimow xajka wujuubkiisa iyagoo dadku ka kala imaanaya meelo fogfog oo xajka iyo beydka ilaahay hilow iyo jacayl ay u qabaan meelo fogfog xajka uga imanayo nabigeenana sala allahu calayhi wasalam xadiidkii bukhaari iyo muslim saxiixeynkooda ay ku warinayeen wuxuu nebigu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam man xaja haada albeyta walam yarfud walam yafsuq rajaca ka yowmi waladatu ummuh qofkii wuxuu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam beydkan xaj u soo aada isagoo wax dembi ah iyo xumaato aan samaynaynin rajaca min dunuubihi ka yowmi waladatu ummuh dunuubtiisii wuxuu kala soo laabtaa deegaankiisii iyo waddankiisii isagoo la mida maalintii hooyadii dhalaysay uu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam yacnii xajka ilaahay subxaanahu wa tacaala qofku wuxuu ku siiyaa dembi dhaaf sakaa'irtii iyo kabaa'irtii dhammaanba ilaahay uu ku dahiraa subxaanahu wa tacaala xajku marka wuxuu iska leeyahay axkaam fara badan ay isugu jira waajibaad iyo arkaan iyo shuruud iyo sunnooyin iyo makruuhaad intaba uu iska leeyahay waxaa muhima marka kitaabkan mukhtasarka ah ee riyaadulbadiici la yidhaaho wuxuu ka mid yahay kutubta aada u lafagurtay axkaamta xajka xataa culimmada fuqahadu waxay yidhaahaan kutubta waaweyn ee fiqhiga qaybo ka mid a wuu uga xeel dheer yahay kitaabkan riyaad ulbadiici axkaamu ulxaj waxaa marka muhima qofku inta uusan xajka aadin inuu iska barto axkaamta xajka iyo waajibaadka xajka iyo shuruudihiisii leanna waxa weye waxaa dhici karta qofku hanti fara badan inuu iska khasaariyo iyadoo waxba uusan la soo laaban cibaado ah oo beytka ilaahay uusan waxba kala soo laaban sidaa awgeed kitaabkan isagoo mukhtasara haddana waxaa la dhihi karaa axkaamtii xajka inta badan wuu ka hadlay oo wax sidaasaba kama uusan tegin sheekhu raximah اllahu tacaala qaala shaykhu raximah اllahu tacaala wuxuu yidhi laa yajibu ma waajibo kullun mid kastaahi ma waajibo kaasoo minhumaa xajka iyo cumrada ka mida biasli sharci sharciga asalkiisa mid walba ee xajka iyo cumrada ka midahu kuma waajibo ilaa maratan hal mar maahan halkaas maroo fi lcumri cumriga dhexdiisa ahaaday wuxuu ku leeyahay sheekhu raximahu llahu tacaala qofka muslimka ah xajka iyo cumradu waxay ku waajibaan cumriga intuu adduunyada ku nool yahay hal mar oo keli ah bis hal mar oo keli ah haddii aad soo xajiso ood soo cumraysato waajibkii uu kaa dhacay u laalaabashada xajka qofku inuu ku laalaabto waa sunno iyo ajirbadsi laakiin wujuubku wuxuu kaaga dhici oo uu kaaga hari hal mar oo keliyaho xajkii adaadid xataa low irtada xataa qofku hadduu diintii ka laabto oo uu ridoobo walciyaadu billaah bacda ficlihimaa ficli alxaji waalcumra xajkii iyo cumradii samayntoodii ka bacdi hadduu xataa diintii ka laabto markuu soo xajiyey oo uu soo cumraystay ka bacdi hadduu murtad noqdo huma markaa ka bacdi caadda ila alislaam markaa ka bacdi islaamnimadii uu dib ugu soo laabto lam tajib icaadatuhumaa xajkii iyo cumradii soo celintoodu waajib ma aha yacni sheekhu wuxuu ku leeyahay raximah llahu tacaala xajka iyo cumradu hal mar uun oo cumriga bini aadamka ka mida ayay waajibaan tusaale ahaan sheekhu wuxuu yidhi qofku hadduu intuu soo xajiyey oo uu soo cumraystay diintii uu ka baxo walciyaadu billaah ka bacdina uu diintii ku soo laabto xajkii hore iyo cumradii hore way u jiraan ma la dhahayo maadaama aad ridowday camalkaagii wuu kaa baaba'aye mar kale soo xaji ma la dhahayo wa shardu wujuubihimaa wujuubi alxaji waalcumra xajka iyo cumrada wujuubkoodii wa shuruudu wujuubihimaa wujuubi alxaji waalcumra xajka iyo cumradii wujuubkoodii wujuubkaa shuruuddiisii alislaamu islaamnimow wuxuu sheekhu ka hadlay shuruudda qofka xajku ku waajibo qofka la leeyahay xajku uu ku waajibay shuruuddiisii qofku inuu muslim yahay waa waajib muslim inuu yahay waa shardi haddii muslim la yidhi maxaa baxay hadduu gaal yahay dee gaalkaasi wuxuu isagu dayacay towxiidkii oo ka weyn xajkiiba xajkii towxiidkii ka weynaa ayuu isagu dayacay oo markaa la dhihi maayo waajibu ku yahay waalbuluuqu qaangaarkiina waa shardi qofku inuu qaangaar yahana waa shardi amaa qofku hadduu lacalla waxaa dhici karta isagoo saqiira inuu hanti iska yeesho oo waalidkii uu ka dhaxlo hanti fara badan isagoo marka saqiiraa dhici karta inuu hanti yeesho xajku waajibkuma aha ilaa uu ka qaangaaro waalcaqlu caqlina waa shardi qofku inuu caqli leeyahay waa shardi hadduu qofku isagoo waxaa dhici karta iska waalan yahay inuu haddana hantiilo yahay isagoo hantiilo ah inuu waalan yahay iska dhici karta hadduu waalan yahay wax xajahoo ku waajibayaa ma jira waalxuriyatu xornimana waa shardi qofku inuu xor yahana waa shardi amaa qofku hadduu addoon yahay oo xilligii hore addoommaa jiri jiray addoon qofku hadduu yahay xajku waajibkuma aha lianna alcabda laa yamliku shay-an maxaa yeele addoonku waxba ma milkiyaba xoolaba ma haysto waalistidaacatu awoodna waa shardi inuu qofku acmaasha xajka way adag tahay acmaasha xajka oo adag oo kulfada iyo mashaqada iyo dhibaatada lagala kulmayo inuu awood u leeyahana waa shardi alistidaaca la yidhi maxaa baxay qof iska waayeelahoo sariir saaran oo socodkiiba uu dhibayo ama waayeelba ma ahane waa qof baralays ah oo kale dhallinyaro baralays iska noqday oo sariir iska saaran laakiin hanti ilaahay siiyey dadka noocaas oo kale ah iyagu nafsadooda inay ku soo xajiyaan waajib ma aha laakiin qofay lacag u dhiibanaya xajku waa ku waajiba waxaa la yidhaha alistidaacatu bilkhayr alistidaaca bilkhayr alistidaacatu bilkhayr yacni qofkani awood ma laha laakiin qof kaleu ijaaran karaa waxaa kaloo soo gelaya walistidaaca la yidhi hantidii inuu awoodo oo xajka lagu tegi lahaa maxaa baxay haddii hantiba uusan haysan haddii hanti uusan haysan waa khayru mustadiic dee hanti hadduusan haysan xajkiiba waajib kuma ahan labadu waa soo gelaya wa sharduhaa shardu listidaaca awoodda xajka loo leeyahay shardigeedii awooddaa shuruud leh awoodda xajka loo leeyahay waxaa shardi ah an yakuuna shaksu shaksigu inuu ahaado qaadiran mid awood u leh calaa jamiici almu'ani qarashaadka dhammaantood waa inuu awood u leeyahay qarashaadka baxaya dhammaan waa inuu awood u leeyahay allatii qarashaadkaasoo yaxtaajuhaa qarashaadkaas qofku uu u baahan yahay linafsihi nafsaddiisa uu ugu baahan yahay wixii qarashkii asagu ugu baahnaayo gaadiidka uu ku raaci lahaa ama diyaaradda uu ku raaci lahaa ama markuu meesha tago makaya madiine uu cuni lahaa waa inuu awood u leeyahay qarashka uu haysto wallatii tiina waa inuu awood u leeyahay yatrukuhaa mu-antaas iyo qarashaadkii uga tegi lahaana waa inuu awood u leeyahay liciyaalihi ciyaalkiisa wuxuu uga tegi lahaa iyo wa atbaacihi dadka isaga raacsan oo raacsan maxaa loola jeedaa fi nafaqa dadka biilka ku raacay oo shareecadu ay waajib uga dhigtay inay inuu biilo dadka isaga raacsanna wuxuu uga tegi lahaa waa inuu awood u leeyahay min khuruujihi min waqti khuruujihi bixitaankiisa wakhtigiisa laga bilaabo wakhtigii uu baxayo min beledihi magaaladiisa wakhtiguu ka baxayay laga bilaabo xataa yarjica ilaa uu uga soo laabanayo ilayhi ilaa beledihi ilaa magaaladiisa uu uga soo laabanayo intaas qarashku asagu isticmaali lahaa waa inuu awood u leeyahay dadka uu ka tegayo nafaqadoodii iyo biilkoodii ilaa uu ka soo laabanayona waa inuu awood u leeyahay istidaacada shuruuddeeda taasaa ka mid waxaa kaloo shuruudda istidaacada ka mid ah wa calaa rukuubi daabati daabaddii xajka lagu aadayey koritaankeedii inuu awood u leeyahana waa shardi oo daabaddii uu isku celin karo daabaddii inuu isku celin karo waa shardigu awood u leeyahay fii dahaabihi tegiddiisii uu awood u leeyahay daabadda inuu isku celiyu karo wa rujuucihi iyo soo laabashadiisa daabadda markii uu sii socdo iyo markuu soo socdoba daabaddii inuu kori karo oo koritaankeedii iyo isku celinteedii uu awood u leeyahay waa shardi ilaa xilligii hore waxaa lagu xajihi jiray geel iyo fardo iyo ayaa la raaci jiray marka inuu isku celin karo daabaddii waa shardi waxaa hadda booskeedii yimid diyaaradaha booskeodii yimid diyaaraddii qofku inuu isku celin karo oo kursiga intuu ku fadhiisto isku xajihi karo hadhow diyaaradda keliyana maaha haddii diyaaradda laga dejiyo inuu acmaashii samaysan karo oo socan karana waa shardi ama haddii diyaaraddii haddii laga dejiyo hadduusan socan karin waa qof macduuba waayeel ah ama waa qof caajis ah oo cajzi uu ku dhacay qofkaa waa laga xajina oo isagu markaa ma xajihi karo min gayri mashaqatin dhibaato la'aan waa inuu daabadda awood u leeyahay inuu koro min gayri mashaqatin dhibaato la'aan waa inuu awood u leeyahay inuu daabadda koro mashaqadaasoo shadiidatin ee adag dhibaato adag isagoon la kulmayn waa inuu daabadda kori karo oo isku celin karo isagoon dhibaato adag la kulmayn ama hadduu dhibaato adag uu la kulmayo markuu daabadda korayo iyo markuu daabadda ku fadhiisanayo hadduu dhib dareemayo dee markaa waa iska joogiyo oo qarash uu la bixiyo qof kalea ka xajinaya qof kale ayaa ka xajinaya markaa fa in shaqa calayhi shaksigii hadduu dhib ku noqdo rukuubuhaa rukuubu daabba daabaddii koriddeedii hadduu dhib ku noqdo uusan daabaddii kori karin uusan isku celin karin fa yushtaradu waxaa la shardiyaa an yaqdira inuu awoodo cala arukuubi koritaan inuu awoodo ayaa la shardiyaa calaa shiqi maxmilin calaa shiqi maxmil maxmil laba shaqalba waa lagu dabdiyaa waxaa lagu dabdin karaa miimka hore in la kor dhigo miimka dambena la hoos dhigo luqa ahaan way bannaan tahay maxmil la yidhahdo miimka horena in la kor dhigo miimka dambena la hoos dhigo la yidhaaho maxmil waxaa kaloo bannaan cagsi sidaa hadda aan u shaqalnay cagsigeeduna luqa ahaan wuu ku bannaan yahay oo marka la yidhaaho calaa shiqi mixmalin mixmalin markaa mixmal haddii la yidhaaho waxay noqonaa ismulaala ismulaala ayay noqon macnahaasaana wanaagsan ismu aalaha in la akhriyo oo markaa wuxuu noqon an yaqdira waa inuu awoodo calaa rukuubi korid fii shiqi mixmalin aalatu xambaaridda aalatu xambaaridda dhinaceeda inuu kori karo oo awood u leeyahay waa shardi hadduusan daabaddii si toosa faraskii u kori karin oo geelii si toosa uusan u kori karin walba aaladda mixmalka la yidhaha inuu dhinaceeda koro waa inuu awood u leeyahay yacni shiqi mixmalkan xilligii hore u jiri jiray shiqi mixmalkan ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye qofkii tusaale ahaan faraskii iyo gaadiidkii hadduusan isku celiyi karin xilligii hore waxaa la samayn jiray faraska dushiisa ayaa waxaa la saari jiray qoray qoray sidaa u weyn oo lagu dadbayo faraska dhabarkiisa la saarayo ayaa la saari jiray qoragaa markii la saaro halkan geeskaa qoraga waxaa looga xidhi wax kursi camal ah ayaa halkaa geeska looga xidhi qofkii marka hadduu halkaa qoragaa kursiga camalkaa uu ku fadhiisto waa la liicahay maxaa la samayn jiray mucaadala wax la yidhaha mucaadala haddana la sii jiray mucaadaladu maxay tahay waa qofkan qof la miisaan eg inuu dhinaca kale haddana ka fuuro qoraga dhinaca kale waa inuu ka fuuro marka qoragii sidan loo dadbay oo yacni faraskii loogu dadbay oo dhinaca wax kursi og camal looga dhejiyey dhinacana wax kursi og looga dhejiyey laba qof oo mucaadil isku ah oo isku dheeli tiran xagga miisaanka ayaa kala fuulaya maxaa loo oqoon jiray shiqi mucaadala la yidhaha shiqigii dheeli tirnaanta hadduusan faraskii asagu intuu too caadi ugu boodo caadi isugu celin karin walba meeshaa shiqu mucaadalaha ah awood ha u yeesho awood ha u yeesho fa yushtaradu waxaa la shardin an yaqdira inuu awood u leeyahay hadduusan daabaddii asagu isku celin karin cala rukuubi koriddii waa inuu awood u leeyahoo fii shiqi mixmalin aalatu xambaaridda dhinaceeda dhinacaa waa inuu walba kori karo mixmalkaasoo mudallalin la hoosiyey oo hoos loo yeelay yacni meeshan dhinacan uu qoriga ka korayo waa la hoosini lahaa qofkii waxaa ku dhacaya maskaxa yani maskaxda waxaa uga dhacaya kulaylkii qoraxdii kulaylkaa ku dhacaya goormo marka la hoosinayo balbalo loo samaynayo la hoosinayo inta adaa hadduu shaksigu ku dhibtoodo bilxari kulaylka aw ilbardi ama qabowga haddii qabowga iyo kulaylka looga baqayo wax hoos ahaa madaxa korkiisa ayaa looga sameeya qofkaa markuu shiqiga korayana waxaa shardi ah wayushtaradu wujuudu man yucaadiluhu fi shiqi اlaakhar sharx wuxuu ku leeyahay wayushtaradu waxaa la shardin wujuudu man yucaadiluhu qof la mucaadaleeyo la miisaan eg waa in la helo fi shiqi اlaakhar dhinaca kale dhinaca kalena qof mucaadalada ka sameeyo isagii la miisaan eg waa in laga korsiiyo fain shaqa hadduu dhibo calayhi shaksigii rukuubuhu shaksiga koriddiisii hadday dhib ku noqoto fiihi fi shiqi dhinacaas inuu koro hadday haddana dhib ku noqoto fa calaa sariirin fa yarkabu wuxuu kori calaa sariirin sariir sariirkaasoo yaxmiluhu sariirka ay xambaarayaan alrijaalu rijaalun rag ay xambaarayaan haddii intaas la awoodi waayo sariiroo kalea lagu qaadi oo raggu ay xambaari karaan dee sariir ay raggu xambaari karaan marka la leeyahay waa qofkii haddii masaafadiisu aysan ka fogeyn xajkii iyo cumradii ama masaafadu hadday fog tahay sida hadda waddankan soomaaliya oo aan joogno oo kale ma suurto gelayso in la yidhaaho sariiraa lagu geynaa xajkii waa haddii masaafadu ay tahay qariiba masaafo dhow hadday tahay fa in shaqa hadduu dhibo calayhi shaksigii rukuubuhu rukuubu sariir sariirkaa koritaankiisii hadduu dhib ku noqdo aydan sidii hore sariirtiina waa isku celin waaye falaa yajibu calayhi shaksiga intaasoo marxalaba awoodi waayey waajib kuma ahan alxaju binafsihi inuu nafsaddiisa markaa ku xajiyo waajib kuma ahan maxaa waajib ku noqonaya bal yajibu calayhi shaksigaa waxaa waajib ku noqonaya an yasta'jira inuu ijaarto man shaksi uu ijaarto shaksigaasoo yaxuju canhu qofkaa caajiska ah xaggiisa qof ka xajiya waa inuu ijaarto in qadara hadduu awood u leeyahay calaa daalika ay alisti'jaar inuu qof ijaarto hadduu awood u leeyahay oo qarash kaa hayo waxaa waajib ku noqonaya qof inuu lacag siiyo uu yidhaha iga xaji qof intuu lacag siiyo inuu yidhaaho iga xaji waajib weeye hadduu lacagtaa heli karo fa in wajada qofkii caajiska ahaa oo daabaddii iyo diyaaradihii iyo aan isku celin karin hadduu helo man shaksi hadduu helo shaksigaasoo yaxuju canhu can ilcaajis qofkii caajiska ahaa qof ka xajiya hadduu helo bilaa ujratin qarash la'aan uga xajinayo qofaa yidhi wax yacni aniga ajir mooye wax qarasha kaama rabo anaa kaa xajinaya maadaama qof miskiin aho waayeeloo caajisa a tahay anigaa kaa xajinaya lacagna kaama rabo hadduu qof noocaasa helo wajaba calayhi caajiskii waxaa waajib ku ah an ya'dana lahu shaksigaas mutadawica ah oo isaga tadawucaya inuu u idmo u ogolaado waajibku hadduu qof u yimaado yidhaaho lacag kaama rabo aniga ajir kaa raadsanayo oo kaa xajinaya uu yidhaaho waa waajib inuu yidhaaho iga xaji inuu yidhaaho iga xaji waajib wey leanna qof waxaaba u yimid intii qarashba isaga uu ka bixi lahaa qarash la-aan uga xajinayo waman shaksigii shaksigaasoo maata dhintay waqad xaal lazimahu shaksigaas xajatu fardin xajkii waajibku uu ku laasimay qof waxaa dhintay waajib xaja lagu lahaa oo awooddii iyo shuruuddii laga helay waa qof shuruuddii ay u dhammaystiran tahayoo shuruuddii xajkoo dhan qof laga helay oon soo xajin ayaa dhintay jaaza likulli axadin jaaza waxaa bannaan likulli axadin qof kasta waxaa u bannaan walow kaana ajnabiyan qofkaasi haba noqdo qof ajnebi qofka ka oo yacni aan qaraabo la ahayn qof xataa aan qaraabadiisa ahaynba ha noqdo hadduu doono waxaa u bannaan wain lam ya'dan lahu shaksigaas alwaarihu qofkii dhexlayay meydka yuusanba u idmin uusan u fasixin hadduu doonee waxaa u bannaan qof kasta an yaxujahaa ay xajata alfardi xajkaas waajibkaa inuu ka xajiyo canhu cani ilmeyti meydkaa inuu ka xajiyo qof kastaa u bannaan dadka dhaxlayana inuu ka idan qaato shardi ma aha xataa hadduusan ogeysiin waa ka xajin kara masaladan muxuu ula jeedaa sheekhu raximah ullahu tacaala ulajeeddadu waxaa weeye qofaad dhintay isagoo xaj waajiba lagu lahaa oo shuruuddii laga helay shuruuddii laga helayo isagoo hantilo ah oon soo xajin oo xajkii dayacay ayuu dhintay qof kasta oo muslim ah waxaa u bannaan ama nin ha noqdo ama naag ha noqdo qaraabadiisa ha noqdo ama qofaan xataa qaraabo u ahayn ha noqdee inuu ka xajiyaa u bannaan shardina ma aha inuu qaraabadii iyo dadkii dhaxalka ku lahaa meydkaa inuu ka idan qaato ama uu ka fasax qaatana shardi ma aha qof kastaa ka xajiyi karo wain lam yuusi meydku yuusanba dardaarmin hadduu doono bihaa bitilka alxija xajadaas laga xajinayo yuusanba dardaarmin hadduu doono fii xayaatihi fii waqti xayaatihi noloshiisa wakhtigiisii wakhtigii uu noolaa xataa yuusan dardaarmin uusan dhihin war waajibaa laygu leeyahay waajibkaa ha layga soo bixiyo ha layga xajiyo xataa inuu yidhaaho shardi ma ah hadduu yidhaaho isagay u fiicanta hadduu yidhaaho waaba waajibba qofku hadduu dhimanayuu og yahay waajibaad in lagu leeyahay ama dayn ha noqdo ama ha noqdo soon lagu leeyahay ama xaj lagu leeyahay waajibaadka qofku inuu ka dardaarmo waajibu lacalla hadduusan xataa dardaarminna lacalla hadduusan dardaarmin kuma xiro dardaarankiisa qof walbaa ka xajiyi kara wa midluhu waxaa shaksigaas la mid ah qofkaa dhintay oo la yidhi qof walbaa ka xajiyi kara waxaa la mid a man shaksigaa la mid a shaksigaasoo maata dhintay oo walam yastadic aan awood u yeelan xajat alislaam xajkii islaamka aan waajib yacni aan awood u yeelan fii xayaatihi fii waqti xayaatihi noloshiisa wakhtigii intuu noolaa lacaguu ku xajiyaba maba helinba maba soo gelinba wax lacaguu ku xajiyo ma soo gelinoo awood uma lahan inuu xajiyo saasuu ku dhintay isagoo xajatulislaam aan xajinin oo wax qarashaba aan helinin ayuu sidaa ku dhintay waajibna kuma ahan qofka hadduusan qarash haysan inuu xajiyo qofkaasina waa la mid yacni ulajeeddada uu ka leeyahay maxay tahay masaladan sheekhu masaladan waxaa weeye dadka inta badan inta badan sayba u badan yihiin qarash ay ku soo xajiyaan ma haystaan qarashkii qofku asagoon haysanin uu ku xajiyi lahaa waa iska dhintay muxuu dhintay wax waajib oo xaji isagoon ku waajibin waajib xaji isagoon ku waajibin oo shuruudihii wujuubka aan laga helin ayuu sidaa u dhintay qofkaas isagana waxaa ka xajiyi karaa qof kasta ilaa wax ku waajiba ma jiraan lacagtuu ku xajiyi lahaa ma uusan helin qof kastaa ka xajiyi kara sawaaءun kaana ajnabiyan oo waarihan ama ha noqdo qofkii dhaxalka wax ku lahaa ama qof qaraabo la-a qof aan qaraabo la ahayn oo ajnebiya qofkuu doono ha noqdo xataa yuusan dardaarmin hadduu doono yuusan dardaarmin hadduu doonee xajatulislaam hadduusanba xajin oo awood uusan u yeelan dardaaran shardi ma ahan lidaalika sidaas awgeed waxaa habboon qofka haddiiba ilaahay fursad uu siiyo oo xajkiisii waajibkaa uu iska gudo waalidiintii aan awood u helin inay xajiyaan oo qarashba aan helin ay ku xajiyaan inuu ka soo xajiyo ayaa aad u fiican taasina waxay ka mid tahay waa qayb ka mid a baari noqoshada waalidkii baari loo noqonayo qayb ka mida awowgay dhintay ayeeyadaa xilli hore dhimatay oo wax lacag iyo wax hantiyaba aan helin ay ku xajiso fursaddii haddii ilaahay adiga uu ku siiyey ayadana fursaddii wax ka sii oo u soo xaji haddiiba ilahay hanti ku siiyo maadaama sharciga islaamku uu qabo qofku isagoon hanti helin hadduu sidaa ku dhinto oo xajkii islaamku uusanba waajib ku noqonba qof walbaa ka xajiyi kara dardaaranna shardi ma ahan inuu dardaarmona shardi ma ahan fa in maata qofkii hadduu dhintay bacda xajati alislaam xajatulislaamkii ka bacdi hadduu qofku uu dhintay bimacnaa bacda xajati alislaam wuxuu ula jeedaa bacda adaa'i xajati alislaam xajatulislaamkii gudashadiisii ka bacdi wuu iska bixiyey xajkii waajibka ahaa oo lagu lahaa wuu iska bixiyey ka bacdi uu dhintay walxaaluu dhintay laysa calayhi shaksigaas dushiisa fardun wax waajibaba uusan ahayn waajibkii waa iska bixiyey intuu noolaa intuu noolaayuu waajibkii iska bixiyey wax waajiba laguma lahan saasuu ku dhintay tawaqafa wuxuu ku taagan yahay markaas alxaju ka xajinta canhu can ilmeyt meydkaas waajibkii iska bixiyey in laga xajiyo waxay ku xihan tahay calaa idnihi idni ilmeyt qofkaa dhintay inuu idmo fiihi xajka qabla mowtihi intuusan dhimana waa inuu fasaxo taasay ku xihan tahay masaladan maxaa loola jeedaa masaladan ulajeedada waxaa weeye qofkii waaba xajiyeyba lacagaa ilaahay siiyey intuu noolaa waajibkii waa iska bixiyey waajibkii waa iska bixiyey kabacdi uu iska dhintay qofkii markaba wax waajiba laguma lahan sunno un baa lagu leeyahay inuu xajkii isaga laalaabto iska sunnaysto bisaa lagu leeyahay laakiin waajibkii waa iska bixiyey qofkaa waajibkii iska bixiyey mar kale lagama xajiyi karo ilaa inuu markii hore isagu uu dardaarmay mooye oo yidhi lacalla aniga waajibkii waan iska bixiyey lacalla haddii sunno uun layga xajinayo waan fasaxay idan waa dardaarmay ha layga xajiyo inuu yidhi mooye qofka ilaa xajatulislaamka waa iska bixiyey xajatulislaamka hadduu iska bixiyey oo ziyaado aada ugu sii daraysid ziyaadaad rabtaa inaad isaga sii darto xajatulislaamka uu iska bixiyey waajibka ahaa haddaad ziyaado ugu daraysid intuusan dhiman waa inuu fasaxay oo dardaaran uu ka tegey waa shardiga tawaqafa wuxuu ku taagan yahay alxaju xajkii wuxuu ku taagan yahay canhu qofkaa meydka ah in laga xajiyo oo waajibkii iska bixiyey calaa idnihi meydka idankiisuu ku taagan yahay fiihi fi lxaji xajka uu idmay qabla mowtihi dhimashadiisii ka hor waa inuu fasaxay walaa yasixu ma ansaxayo alxaju xajku ma ansaxayo can ilxayi qof nool lagama xajin karo qof nool lagama xajiyi karo ilaa idaa kaana qofka nool macduuban qof la cajzi geliyey inuu yahay maahan qof la cajzi geliyey oo sariirtii ku aruuray ama waayeeloo socodkuba uu dhibayo oo mashaqada iyo rafaadka xajka aan ka bixi karin qofkaas bisaa sharcigu uu fasaxay qof nool in laga xajiyo ama qof yacni awood u leh inuu soo xajiyo oo awooddaaba ilaahay uu siiyey war hantidii iyo lacagtii adigan kuu dhiibiyo orodoo iga soo xaji wakiilaad iga tahay isagiina awoodi kara inuu soo xajiyo ma ansaxayso taas taas ma ansaxayso qof nool waxaa laga xajiyi karaa qof macduub ah oo caajis ah weliba waxaa shardi ah markuu caajis yahay wa adina haddana uu idmay fiihi fi lxaji xajkana waa inuu idmay liman shaksi waa inuu u idmay shaksigaasoo yafcaluhu xajka ka samaynaya canhu can ilcaajis qofka macduubka ah ee caajiska qofka xajka ka samaynayana waa inuu u idmay uu yidhi idanaad qabtaa iga soo xaji waa laba shardi marka laba shardi wey qofku markuu nool yahay marka laga xajinayo an yakuuna macduuban waa inuu caajis yahay labo wa an ya'dana lahu waa inuu haddana idan bixiyo labadaas shardi wey qof nool marka laga soo xajinayo walaa yasixu ma ansaxayo ixraamu sagiir qof yar xirashadiisii xaj inuu xirto cunug yar caruur yar ma ansaxayo sagiirkaasoo almumayizi ee wax kala sooci karo oo caqli leh ilaa biidni weliyihi weligiisa weligaa idankiisa maahane weliyi sagiirow qofkaas sagiirkaa weligiisii weliga waxaa loola jeedaa waa qofkii mas-uulka ka ahaa qofkii weligiisa ayo mas-uulka ka ahaa idankiisa mooye qof sagiira oon qaangaarin oo caqli leh xaj inuu xirto ma ansaxayo hadduusan mas-uulkiisii u oggolaan mas-uulkana waxaa loola jeedaa min abin aabbihiis uma jaddin awowe haddii aabbo la waayo uma wasiyin labada haddii la waayo qofkii lala dardaarmay labada haddii la waayo uma xaakim ama qof xaakim ah ow amase qayim ama qof xaakimkii booskiisii la istaajiyey mas-uuliyiintaas qof un ka mid a waa inuu u idmay oo u fasaxo uu yidhaaho fasaxaa tahay soo xaja walaa yasixu ma ansaxayo ixraamu sagiiri qof yar xirashadiisii sagiirkaasoo almumayisi ee wax kala sooci kara ilaa biidni weliyihi weliyi sagiir sagiirkaa weligiisa weligaa idankiisa ma aha wagayru lmumayisi wagayru lmumayisi kii wax kala sooci karay hayrkii waa caruur yaroo aan caqliba gaarin kii hore caqliyuba lahaa kani wuxuu isku darsaday mana qaan gaarin xaddu tamyiisna ma gaarin xadkii caqliga xataa ma gaarin waa caruur mar dhow dhashay laba biluu jiraa ama laba sanuu jiraa saddex sanuu jiraa xadkii caqliga ma gaarin kaa hayru mumayiska ah yuxrimu canhu hayru mumayiska xaggiisa waxaa ka xarmanaya xajkii weliyuhu weligiisaa ka xarmanaya weligiisa asagoo naa'ibka ah cunugaa saqiirka ah oo caqliga aan gaarin weligiisiyaa ka xarmanaya xajkii oo ka xihanaya markuu ka xirto ma gurigu uga tegi markaasuu leeyahy anaa kaa xirtay xajkii saa usoo samayn maya guriga uga tegi maayo wa yuxdiru weligu wuxuu xaadirinaa hu cunuga saqiirka ah oon xadkii caqliga gaarin wuxuu xaadirinaa mawaadica nusuki camalka xajka boosaskiisa boosaska acmaasha lagu sameeyo sida dhagax tuurkii carafaadki dawaafkii sacyigii mawaadicdaasoo dhan oo xaadirina waa la marsiinaa xataa haba xambaarsanaado waa waajib xataa haba sido oo dhabarkaba ha ku sido hadduu doono laakiin mawaadicu nusuk oo dhan inuu marsiiyo dhabarkaba ha ku sidee waajib wey maxaa la diiday marka oon ansixayn waxa la diidayo waxaa weeye oon ansixaynin cunugii aan xadkii caqliga gaarin oo laba sano jirka ama hal sano jiray inaad tidhaahdo anigaa xajkii ka xarmaday waddankaanna uga tegey anigaa marka ka soo xajinaya taas ma ansaxayso laba arrimood ayaa waajib kugu ah haddaad cunug saqiira doonaysa xajka inaad u wadid labada arrimood waajib ku ah maxay tahay isagii ixraam iyo waxba kalema oga caqliba ma laha caqli ma gaarin alixraam canhu naa'iban canhu waa inaad ka xarmato isagoo adigoo naa'ibka ah isagii waajib waxaa kaloo waajiba ixdaaru almawaadic mawaadic alcamal oo dhan inaad xaadiriso ood marsiiso walow tunkaba ku qaad haddaad doontid waajib laakiin maxaan ansixayn gurigiyaan uga tegaa markaas anaa ka xajinaya cunugii yarka ahaa ma ansixayso taas wagayru lmumayiz yuxrimu canhu waxaa ka xarmanaya weliyuhu weligiisii ayaa ka xarmanaya wa yuxdiru weliguhu cunugaa yarka ah ee xadkii caqliga aan gaarin wuxuu soo xaadirinaa mawaadica nusuki kullahaa kula almawaadic mawaadicda lagu cibaadaysto dhammaan waa inuu geeyo xataa cinda ramyi aljimaar xataa buuraha tuurashadooda agtooda waa inuu gooyo buuraha iyo godadka la tuuranayo oo dhagax tuurka waa inuu geeyo isaga maxaa laga rabaa camal ma qaban karo laakiin maxaa laga rabaa xudur xudur meeshaa inuu xaadiriyo waajib xuduurka marka cunugii xadkii caqligaba ma gaarin waa laba sanuu jiraa saddex sanuu jiraa ama waa cunugba la xambaarsan yahay oo xataa hal sanaba aan gaarin wixii marka camal ah oo carruurka uu samayn karo ilaa yacni xarmashadii adigaa ka sameeyey ixdaarkiina waad samaynaho mawaaqiftii o dhan waad la mari mawaaqiftii markaad la martid camalkuu samayn karana inaad isaga samay tidhaaho hadduu wax uun samayn karo wax uun hadduu samayn karo xataa hadduu dhagaxii tuuri karo meesha goobta dhagax tuurka markaad isagoo xambaarsan ama gacanta ku dheggan haddii aad geyso xataa dhagaxii gacanta ugu ride meesha ku tuurdhe inta meesha kor u qaadid wixii uu samayn karo inuu sameeyana waajibay kugu tahay inaad amartid wixii uu samayn karo walow hal camal ba allah ka dhigo haddii marka jamiicu lacmaal uusan samayn karinna wax uu samayn karo aysan jirin waa cunug hadda la dhalay oo umushii oo kale lagula jiro hadda la dhalay dee muxuu samayn karaa kaas dhabarka isaga sid weye mawaaqiftii aad xaadirine bis dhabarka ku xambaarsanaa wey waxyaalaha xajka xaju sibyaan dadka sameeya waxaa ugu badan dadka carabta ah dadka carabta ah ugu badan maadaama iyagu sacuudiga xuduud fara badan ay laleeyihiin oo waddankii yacni xajka loo aadaya ay u dhow yihiin carruurtooda way soo xambaarsadaan iyagoo soo xambaarsanoo xambaarsan ay soo xajisiinayaan carruurtii markaasi maanta o dhan iyagana waxaa waajib ku ah inay sidaan camal walboo la samaynayo ilaa carruurkii waddanka loogama tegi karo ma ansaxayo xajkii haddaad waddanka uga tegto waddanka loogama tegi karo mawaaqifta dhan iyagana waxaa waajib ku ah inay sidaan ay xambaarsiiyaan midda kale masaladan masaladan sheekhu hadda uu yidhi yuxrimu canhu weliyuhu weligiisaa ka xarmanaya marka la leeyahay yacni weligu markuu xarmanayo la mid ma aha masaa'ilka kale masaa'ilka kale la mid ma ahanoo tusaale ahaan adiga markii aad qof ka soo xajiyinaysid maalan waa qof dhintay oo kale aad doonaysa inaad ka soo xajiso qof dhintay oo kale ayaa dooni inaad ka soo xajiso haddaad qof dhintay aad ka soo xajinaysid waa inaad waajibkaagii gudato marka hore waa shardi waajibkaagii inaad iska bixisay waa shardi laakiin mas'aladan carruurta oo laleeyahay weligaa ka xarmanaya qofku shardi ma aha inuu waajibkiisii bixiyey taasay ku kala duwan yihiin adigoo xataa waajibkaagii lagugu leeyahay oo weli aan xajinin oo xataa xajkii adigu samaynayo leannahu xajkan xarmashadu ma aha qofkiiyo acmaashii oo dhan lagala wareegay maaha isagii mawaaqiftii o dhan aan la xaadirin mawaaqiftii maadaama la xaadirinayo adigiiyo xaj kuu xihan yahay waa ansixi inaad asagana ka xarmato adigoon weligaaba soo xajin saqiirkii waa ka xarman kartaa taasi marka uga bedelan tahay mas'aladii kale oo qofkii dhintay markaad ka xajinaysid waa inaad kaagii iska bixiso marka hore ama mas'alatu sabiy hayri lmumayis masalada saqiirka aan weli caqligii gaarin oo laleeyahay weligaa ka xarmanaya weliga shardi ma aha inuu horay xajkiisii usoo gutay bal isagoo xajkiisii lagu leeyahay uu ka xarman karaa isagoo xajinayo haddana xajkiisii oo xaj asagu soo xirtay oo haddana cunugii kasii xarman haddana waa farqiga u dhexeeya labada mas'alo walidaalika xadiiskii jaabir wuxuu ahaa oo imaamu axmed uu musnadkiisa ku warinaya jaabir wuxuu yidhi labaynaa can isibyaan carruurta annagaa ka xarmanay yuu yidhi wa axramnaa canhum annagaa ka xarmanayna ilmahana annagoo wakiilka ah aan talbiyada u qaadaynay oon ka qaadaynay talbiyada oon ka xarmanaynay carruurta xaggooda marka qofka mas'aladani shardi ma aha inuu kiisii soo bixiyey xajkiisii inuu soo bixiyey shardi ma aha inuusan xarmanaynna shardi maaha isagoo kiisii xarmano haddana uu saqiirkii uu ka xarman kara wayuxdiruhu wuxuu soo xaadirinaa mawaadica nusuki kullahaa boosaska dhammaantood xataa cinda ramyi aljimaari buuraha tuurashadooda agtooda xataa uu xaadirin wayudahiru weligu waa dahira hu saqiirka wayatadaharu weligu macahu maca sabiy saqiirka macigiisana waa la dahaaro qaadan lidawaafi liajli dawaaf dawaafkii dartiisina waa ula dahaaro qaadan maxaa loola jeedaa masaladan ulajeeddada waxaa weeye waxaa la gaaray xilligii dawaafka dawaafkana maxaa loo shardiyaa dahaaro cunugii saqiirkiisee la yeeli saqiirkii waa loo dahiraa waajib way in la dahiro leannahu mawaaqifta haddii la xaadirinayaba waajib way shuruuddii inuu oofsado waxaa kaloo waajibaadka ka mid a cunugii dharkii ixraamka inaad u xirto oo isagoo surweelay shaatigiisii wataa hadduu wiil yahay ma bannaana waa sidii qof xaajiya axkaamtiisuu qaadana cunugga yarka ah weligii marka waxaa waajib ku noqonaya inuu cunugga ka celiyo surweel ma qaadan karo cunuggii looma labisi karo kastuma looma labisi karo waxaasoo dhan waa acmaashii qof muxrim oo kaleu la mid yahay haddii yacni aada xaadirinaysid kacbadii oo dawaafinaysidna waa inaad u dahirto oo dahaaro kaamila inaad u dahirto wayatadaharu asaguna waa la dahaaro qaadanaa macahu maca sabiy lidawaafi liajli dawaaf dawaafka dartiis uu la dahaaro qaada wayaduufu weligii waa dawaafi wayascaa uu la soconaa safaya marwa bihi bisabiyi cunugii saqiirka ahaa waa la dawaafi sacyigana waa la mari bacda an yaduufa markuu dawaafay ka bacdi wayascaa can nafsihi naftiisii markuu la maray sacyigii oo dawaafkii naftiisii uu la maray ka bacdi oo isagana dawaafka la mari yacni ulajeeddadu maxay tahay marka hore dawaafkaaga iska bix sacyigaaga iska bix kii haddana kii aada xambaarsanayd oo dhabarka aad ku siday carruurkii markaa ka bacdi haddana ayaa dawaafkii aada marsiin markaad kaagii gudato ka bacdi aw amase ya-danu ama weligu waa u idmi liman shaksigii u fasaxaa u idmi shaksigaasoo yafcalu bihi bisabiyi saqiirka ku sameeya jamiica daalika almadkuur waxaas la soo sheegoo dhan ku sameeya ama waxaa kaloo samayn kartaa qofaad u wakiilan kartaa ood dhihi kartaa mawaaqif wa mawaadica nusug oo dhan soo marsii adiga hadday dhib kugu tahay qof kalaad dhihi kartaa cunugan ii soo marsii carafa iigee dawaafka ii marsii sacyiga ii marsii qof kale waa u wakiilan kartaa carruurkii wayasixu waxaa ansaxaya ixraamu raqiiqi addoonka xirashadiisii xajka inuu xirto waa ansixi addoonkaasoo albaaliqi ee qaangaarka ahaa walow bigayri idni sayidihi sayidkiisa idankiisa la-aantiisba ha noqdee addoonku xajka iyo cumrada waa gudan karaa oo kuma xira inuu sayidkiisa u fasaxo sayidkiisa inuu ka fasax qaato kuma xiree addoonkii xajkiisii iyo cumradii labadaba inuu xirto waa iska ansixi laakiin lahu lisayidi sayidka laakiin waxaa u ahaaday an yuxallila inuu ka xalaal yeelo hu ay alcabd addoonka minhu min alcamal camalka xajka iyo cumrada wuu ka xalaal yeeli karaa wuxuu dhihi karaa ka soo laaba xaj ka soo xalaal noqo adoon acmaasha samayn taas xaq waa u leeyahay idaa axrama haddii uu xarmaday addoonku bihi bilcamali camalkii xajka iyo cumradii hadduu xarmaday bikayri idnihi idni sayidi sayidka idankiisa la'aantiis hadduu ku xarmaday isagoon ka fasax qaadanoo xajkii iska aaday cumradii addoonkii sayidku wuxuu xaq u leeyahay inuu yidhaaho ka soo laabo ka soo xalaal noqo addoonku marka waa xalaal noqona sidii qofka kale u xalaal noqon jiray ayuu u xalaal noqon marka sidaasuu usoo laabanaa xajkiisii iyo cumradiisii maadaama idan la-aan uu ku dhacay wuxuu leeyahay soo xalaal noqon oo neef arigu gowrici neefka arigu gowrici tintuu xiihana markaa kabacdi uu xajkii ka soo bixi biniyati taxallulu tinta ku xiihana acmaashii saasuu uga soo dhex bixi laakiin sayidka waxaa u fiican maadaama acmaashii uu gudagalay addoonkii inuu yidhaaho dhammaystiro dhammaystiro inuu yidhaaho saasaa u wanaagsan waalowlaa lahu lisayidi sayidka waxaa u habboon xiina idin wakhtigaas an ya'dana inuu isaga fasaxo lahu lilcabdi addoonka inuu u idmo fii itmaami nusukihi camalkiisa dhammaystirkiisa inuu isaga idmo ayaa u habboon laakiin sharcigu wuxuu leeyahay marba haddii xajkii iyo cumradii uu xirtay idan la-aanba ha ku xirta addoonkiiye sida sayidka u wanaagsan waa inuu yidhaaho iska dhammayso camalkaaga iska dhammayso waxba uusan dhihin ka xalaal noqo ka soo bax xajkii iyo cumradii inuusan dhihin saasaa u wanaagsan wa miluhu milu raqiiqi addoonkii waxaa la mid a fii daalika fii jawaasi altaxliil bannaanaashada in la yidhaaho xajkii iyo cumradii ka soo laabo ka soo laaba xajkii iyo cumradii in la yidhaaho waxaa la mid a azawjatu islaantii xaaskii la qabay iyaguna waa la mid idan la-aanay iska baxday zawjadii la qabay idan la-aanay baxday xajkii iyo cumradii idan la-aanay iska dhex gasha wuxuu ka war helay uu odagii qabay xajkii iyo cumradiiba aaday saasuu ka war helay wax idana ma jiro wax idana ma jiro tanina waa masaladii hadda aanu soo marnoo kaleo wuxuu xaq u leeyahay inuu yidhaaho soo xalaal noqo adigoon acmaashii dhammaysan soo laabo xaquu u leeyahay maadaama isagu mas-uul uu ka yahay oo idankiisa inay ku baxdaba ay ahaydba idankiisa inay ku baxdo ahayd acmaashii ka soo xalaal noqo ka soo laabo uu dhihi karaa ilaa idaa tadayaqa laakiin haddana waa sidii masaladii hadda aan soo marnoo kaleo maadaama xajkii iyo cumradii ay dhex gashay waxaa ninkana u habboon inuu iska daayo haweenayda hadday iyadu markii hore fududaato uusan ka fasax qaadan waxaa u ajir badan inuu iska daayo ha dhammaystirato xajkeedii iyo cumradeedii walow kaana haba ahaado nusukuhaa haweenayda camalkii ay xiratay camalkeedu haba noqdo fardan waajib xajka ay aaday haba noqdo xaj waajiba liannahu mabniyun cala ata'khiir xajka sidiisaba in isla markiiba horay aad ka gudatid waajib kuguma aha sanadkii aada maalka heshay ama xoolaha aada heshay isla sanadkaa inaad dhaqaajiso waajib kuma aha haweentu marka maxay yacnii i bannaanayd oo iyadu ay xaq u lahaan kartay inay tidhaaho war sanadkan maadaama waajibkii laygu leeyahay sanadka dambe ayaan ka dhigana isaguna markaas wuxuu xaq u leeyahay inuu yidhaaho sanadkan ka joogso sanadka dambe ayaad xajin doontaa oon kuu fasixi saasuu xaq u leeyahay isaguna walow kaana haba ahaado nusukuhaa islaanta camalkeedii fardan waajibba ha noqdo hadduu doonee wuxuu dhihi karaa ka soo laabo maadaama isagu uusan u fasixin uusan u idmin ilaa idaa tadayaqa inuu cidhiiri noqdo maahane waajibku waajibkii camalka ahaa camalkii inuu cidhiiri noqdo maahane calayhaa cala azawja zawjadii dusheedii inuu camalku uu waajib yacni cidhiiri ku noqday maahane inuu cidhiiri ku noqday maxaa loola jeedaa mas'alatu tadayuq annusuk mas'alada tadayuqu nusuk camalkiioo haweeneyda cidhiiri ka noqday waa laba mas'alo wey labada mas'alo maxay tahay xaj hore oo hadda ka hor soo xajisay ayaa gabadhan ka fasaaday xaj horaa ka hallaabay oo ka fasaaday qofku hadduu xajkii hore uu ka fasaado maxaa waajib ku ah si degdega sanadka ku xiga inay xajkaa usoo qadayso waajib idan marka gabadhan maxaa lagu leeyahay xaj horeoo ka hallaabay inay qadihiisii dedejiso taasaa loola jeedaa ilaa idaa tadayaqa calayha markaa kuma xiroo ninku ma dhihi karo ka soo laabo camalkii leannu gabadhii maxaa lagu yeeshay waajib mudayaq waajibkaas maxaa la yidhaha alwaajibu almudayaqu waa waajib cidhiiri ah alwaajibu almudayaq laakiin haddii qofka xajkii hore uusan ka fasaadin xajkaa waajibkiisa maxaa la yidhaha alwaajib اlmuwasac waajib la ballaariyey oo jaanis uu haysto qofku inuu dib u dhigo dib u dhigi karaa ama haddii qofka sanadkii hore xajkii uu ka fasaaday waajibku wuxuu isku bedeli alwaajib اlmuطayaq bacda an kaana waajiba muwasacan markuu waajib muwasaca ahaan jiray wuxuu isku bedeli waajib muطayaq oo cidhiiri ah haddii marka waajibka gabadhu cidhiiri uu ahaa oo sanad hore xajku uu ka fasaaday ninku xaq uma lahan inuu yidhaaho soo laabo soo laabo xaq uma lahan masalada kale masalada kale waajibkan oo mudayaqa ah waxaa kaloo imanaya haddii nadar horay loogu lahaa gabadha qabla nikaax intaysan ninkan guursan ayay waxay ku nadartay inay xajiso inay xajiso ayay ku nadartay kaasina muxuu noqonaa waajib mudayaq intaysan guursan ayay ku nadartay inay sanadkaa xajiso ayay hore ugu nadartay intaysan ninkanba guursanba waajibkani marka waxaa laleeyahay wuuba kaa horreeyey zawjka waaba ka horreeyey nadarku waajibkaasna maxaa la yidhaha alwaajib almudayaq labadaa mas'aleba ninku xaq uma lahan inuu yidhaaho xajkii ka soo laabo ka soo laabo inuu wayasqudu fardu lislaam islaamka waajibkiisii wuu dhacaa can ilxuri xorka xaggiisu ka dhacaa xorkaasoo albaaliqi ee qaangaarhka ahaa xorkaasoo alcaaqili ee caaqilka ahaa walow hayra mustadiicin qof awooda hayrkiisba ha noqdo yaanba awooddii laga helin hadduu doono maxaa loola jeedaa fardulislaam wuu ka dhacaa can ilxuri albaaliqi alcaaqil walow hayra mustadiic ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye fardulislaamku waa xajat lislaamaa loola jeeda waa xajkii islaamku cumrigaaga waajib uu uga dhigay halkii xajoo waajib kugu ahaa halkaas xaj wuxuu ka dhici karaa hadduu qofku soo xajiyo isagoo xora qaangaar ah caqli leh walow hayra mustadiicba ha noqdo markuu soo xajinayo hayra mustadiic maxaa loola jeedaa isagoon qarash haysan oon lacag haysan qof kalaa ka bixiyey qof kalaa isaga taduucay u yidhi warna keen xajka kuu waday adigu haddaadan lacag haysanin isagoo marka faqiir ah ayaa lacagtii xajka ee qarashkii xajka laga bixiyey asagoo faqiiruhu soo xajiyey hadhow lacagu helay sanadkii dambe lacagu helay ma mar kalaa laga rabaa inuu soo xajiyo mise waxaa looga kaaftoomi xilligii sanadkii hore isagoo faqiira saaxiibkii uu lacagta ka bixiyey markaas hore saaxiibkii lacagta uu ka bixiyey isagoo faqiira ma looga kaaftoomi karaa masalada laga hadlayo taas wey haa waa looga kaaftoomi karaa xilligii isagoo faqiirka saaxiibkii lacagta uu ka bixiyey xajatulislaamku xilligaasuu ku dhacay bis walow hayra mustadiicin saasaa loola jeedaa ee ma la dhahayo adigoo faqiir ahaad xajisay adigoo faqiir ahaa saaxiibkaa uu xajka kaa bixiyey maadaama hadda aad xaj lacag aad heshay hadduu waajib kugu yahay ma la dhahayo marba qofku hadduu mar uun soo xajiyey ama qof kale ha ka bixiyo ama isagu ha iska bixiyo mar hadduu soo xajiyey bis waajibka waa ka dhacay wayasqudu wuu dhacaa fardu lislaam islaamka waajibkiisii waa xajkii yacni waajibka ahaa can ilxuri qofka xorkaa waa ka dhacaa can ilxuri la yidhi maxaa baxay asagoo addoona uu hadda ka hor soo xajiyey kabacdiyuu marka xor noqday lacag helay xajkii hore ku soo celiyaa la leeyahy leanna markaad xajinaysay xor ma ahayn xor ma ahayn albaaliq la yidhina maxaa baxay albaaliq la yidhi waxaa baxay hadduu isagoo saqiira hadda ka hor soo xajiyey waalidkiisaa waday isagoo saqiir ah oo xajkii geeyey saasuu ku soo xajiyey isagoo saqiira kabacdii uu qaangaaray uu lacag helay ma laga rabaa xajkii waajibka ah waa laga rabaa leannahu xilliga aad xajinaysay qaangaar ma ahayn qaangaar ma ahayn alcaaqil waa shardi alcaaqil la yidhi maxaa baxay isagoo iska majnuunahu iska tegey meesha oo waalanba maskaxba lahayn dee xilligaa waaba waalanayde xajki waa lagaa rabaa haddii ilaahay caafimaad ku siiyo lacagaad heshid waa lagaa rabaa walow hayra mustadiicin walow kaana qofka xajka tegey hayra mustadiicin qof awooda hayrkiiba ha noqdo wallah subxana